asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo baadi salaamaya boqolkiiba boqol intaan furaha nineteen dheg nineteen six dhegeysataa iyo warsadhada weliba wada shaqaynta leeyihiinba awa golaha nineteen six waxaa markii inoogu ah faysal cabdi qooble waa aqoonyahan soomaaliya adigoo aada uga faallooda arrimaha siyaasada soomaalida faysalna waa ashir baa lagu qabtay magaalada lada saalay buu soo gabagaboobay kaasi oo dhawaanaha badda oo goboleedada iyo dowladda federaalku ay ka shirayeen waxay la tegi lahaayeen labiyo afartan wadan baa la isugu yimi baa la sheegayaa iyo hay-ado kaleeto dowladda waraa ka dhaxaysa ninka haystaa waayi soomaaliya waa ka hadashay adduunyada kale waa ka hadashay qodobo fara badan baa lagu soo qaatay aragti ahaan iyo aqoonyahanaan adigoo ah aqoonyahan soomaaliya ka faallada arrimaha soomaaliya shirkaasi muxuu faa'iido soomaaliya u leeyahay maxaa mustaqbalka soomaaliya laga filayaa oo uga soo bixi kara maxay soomaaliya la tagtay maxay caalamka ugu jawaabay
waaye bismillaahi raxmaani raxiim sooyal waa adiga iyo ummadaba waa idin salaamaya waa dhagood waa dhagood weeyaan dhagood
yes waa ka cudur daaranaya runtii anoo caawa safar ku jira ayaad ayaad igu soo xidhay marka kolba intii aan ka gaadsiin karo waan idinla qaybsanaya horta maalin dhaweyta waxaan idhi shirkan waxba ka qori maayo kana hadli maayo sababtoo ah waa shirkii saddexaad ee soomaalida loogu qabta london oo waktigii shariif axmed la bilaabay xasan sheekh maxamuudkiisii iyo kan hadda ah intaba waan ka hadlay intaa hore oo dhan waxaanan uga hadlay waxa weeye waxaan ka muujiyey kuwaa hore sida wax micno leh oo ummadda soomaaliyeed dhibka ka saara aana inaba ka soo baxayn ayaa horta cabirkayga weyni uu ahaa weliba ka labaad oo xasan sheekh maxamuud uu waktigiisii la qabtay waxaan aad iyo aad naqsin ugu sameeyey ingiriisku dowlad ahaan iyo dad ahaan waqcadda weyn uu soomaali gaarsiiyey ilaa xilligii sayd cabdilla xasan waxyaabaha maanta soomaalidu ay kasoo kaban la'dahayna hawka wax weyn ku lahaa dowlad ingiriisku ama ha noqoto ummadda soomaaliyeed uu kala qaybiyey ama ha noqoto xilliyadii burburku inagu dhacayay inayna daawanayeen marka anigoo anigoo leh hadduu ingiriisku inuu wax isku falayo inuun bini aadmi ahaan taariikh xumada uu ummadda soomaaliyeed ka galay maanta ayay u taallaa in uu saxo khaladaadkii afar sano haddii laga soo wareegay waan ognahay inaanay waxba u qaban ummadda soomaaliyeed wax la taaban karo aan ka ahayn in ay qalalaaso kale ina geliyeen oo ah baratanka hadda loogu jiro waxaan anigu ku tilmaamay bililiqaysiga khayraadka yar ee dhulkii hoosta ku jira sidii loo bililiqaysan lahaa mar ay soomaalidu tacbaan tahay in ingiriisku uu kow ka yahay intaa waxa cad oo shirkan hadda aanan rajoog badan uga muuq uga muujin waayey waxa weeye marka aad darasto dowladda ingiriiska iyo norway oo hor horseedka arrimahan soomaaliya waxyaabo badan ayaa kuu soo baxaya waxa kuu soo baxaya sida adiguba aad hadda carabka ku dhufatay afartan dal wax ku dhadhow oo midi midka kale aanu fudnayn oo midba dan gaara uu leeyahay ayaa meesha ka soo qayb galay ajende ay wadaagaan male vision ama fakar weyn oo soomaaliya ay ka leeyihiin oo ayagana wax taraya laakiin ummadda soomaaliyeedna dhaxalgal u noqonaya oy wadaagaan ma jiro istaraatiijiyad weyn asgobaasi waxaan ahayn oo laga filan karaa ma jiro taasi waa kow tan labaad waxa weeye beritoole maqaal aan wardheer soo gelin doono oon anigu diiday inaan ka hadlo si ballaaran shirka maadaama aan idiin sharaxay oon quusasho ka gaadhay markaan wixii hore arkay iyo ilaa hadda sida ay ku dhaqayaan dalka soomaaliyeed ama ha noqdaan dalalka ingiriiska iyo norway amaba ha noqdeen kuwa yowga jaarkay nala ah oo iyana partneriska ku jira iyo xilli shirkani uu imanayo mar dalka yurub midab takoorku uu aada ugu soo xoogeysanayo iyo nacaybka soomaalida iyo dadka muslimiinta loo qabo gaar ahaan teresa may oo haweeneyda hadda dalka ingiriiska prime ministerka ka ah ay horseed ka tahay madaxna ka tahay xisbi loogu aanaynayo inay mudabtakoorka aada u xoojiyaan runtii dee wax ilaahiye oo ka yimaada xaggooda mooye waxa aynu ka filan karnaa way adag tahay hase ahaatee lagama quudsan karo marka horta shirku filashadiisu waa new dealkii iyo somali combactigii hore midayoogii hore lasoo qabtay unbuu kiisii saddexaad yahay keliya hadda waxa weeye warqadaana beritoole aan ku sheegi doono madaxweynuhu wuxuu aad iyo aad carabka u saaray istiraatejiyadda nidaam dhaqaale ee soomaaliya dib loogu soo noolayn doono laakiin nidaamka dhaqaale ama istiraatiijiyadda dhaqaale uu madaxweynuhu badka soo dhigay isagoo la soo kaashaday hormoodna ay ka ahaayeen hay-adda world bank iyo i m f waxay soo bandhigeen wax marka horeba lagu hungoobay africana ay ku hungowday gaar ahaan soomaaliya ay ku hungowday oo haddaa xasuusataan kun sagaal boqol iyo sideetaneyihii soomaaliya burburkeeda waxyaabaha ku weheliya dagaaladii sokeeye waxaa ka mid ahaa barnaamijkii i m f tu ay soomaaliya ku sandullaysay inay qaataan oo la odhanayay national adjustment program oo dib u habayn markii handiwanaaga laga soo baxay soomaaliya sidii dib suuqa suuqa lacagaha soomaaliya loogu soo tallaali lahaa kala furfurka soomaaliyana markaasu bilaabmay marka istiraatiijiyo wixii hore la mid ah ayaa horta hadda laynala horgoodayaa isla markaana aan lagu najaxayn laakiin waxaan warqadaa ku aad iyo aad runtii dhinaceeda kale u eegay anigoo rajadayda waxaan ka qabaa natiijada kasoo bixi doonta meesha iska yar tahay waxa ay yar cajabiyey doorkan madaxweyne farmaajo meeshii aan ka rabay ayuu doorkan ka hadlay oo ah umuu hadlin siduu awal u hadli jiray wasiir yaroo meelaha sharaxaya soomaaliya intaasay u baahan tahay iyo saasay u baahan tahay inkastuu yidhi uu qaybtiisa hore ahayd laakiin hadalka farmaajo madaxweyne farmaajo uu doorkan jeediyey wuxuu ahaa waxaynu muddo dheer xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ku waanin jirnay oo ahaa bishin ballaaran oo mawj meelo badan yes kusocaada ba ku shalay kusoco boqolka qofsud weynaa meesha cabaasis wadaa waa bishin ballaaran uu ka hadlay madaxweynuhu ayuu hadda sii
ya fishin ballaaran buu ka hadlay fishinkaa waxaa ka mid ahaa isagoo la hadlay dhallinyarada soomaaliyeed iyo xanuunka gaadhay dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan dilkii la dilay wasiirkii ugu da-da yaraa siraashi kuna soo koray xeryaha dadaab ninkaa dilkiisu madaxweynuhu wuxuu tilmaamay in qaranku aada uga xun yahay arrintaas markaad u fiirsato wuxuu ummadda soomaaliyeed taabsiiyey al-shabaab iyo dhibaatada soomaaliya gudaheenna aynu isku haynaa in maanta meel kasta uu taabtay wasiirkaana uu dilay waxaa kale uu ku goobaabiyey ummadda soomaaliyeed isagoo leh dhaqankii iyo xirfadii ummadda soomaaliyeed lagu yaqaanay inay xagga baayac mustarka ku wanaagsan yihiin in ay iyagu dib isugu noqdaan islamarkaana ay maalaan muruqooda dib u dhiska soomaaliya waxa kale uu madaxweynuhu si ballaaran uga hadlay in isagu uu gaar ahaan leeyahay waxa la yidhaahdo legitimacy ballaaran ama ummaddiisu ay siisay kalsooni ballaaran arrintaas wuxuu ku soo xidhay in ummadda soomaaliyeed ay afrikada kale kaga horreysay waxaa la yidhaahda peaceful transfer of power ama ku wareejinta ahmiga dowladda qofkii markaa boodka hela la soco waxaa markaa madaxweynaha hortiisa fadhiya museveni haylomaryam oo midkoodna aanu lahayn aqlabiyad shacbiyadeed marka anigu waxaan taa u dareemay madaxweyne farmaajo inuu sarbeeb kula hadlayo raggaa talada qaar raba inay soomaaliya ka qaataan uu leeyahay lasman hadday igu kalifto waxaan idiin sheegayaa niman yahow in anigu aan ummadayda kicin karo meella aan u jeedin karo laakiin idinku aydaan aqlabiyaddaa lahayn sarbeeb aada u qurux badan reer galbeedkana isla markaa uu u sheegayo in cidda maanta iyo dimuqraasiyadda ay wacdiyaan reer galbeedku cid u dhow hadday noqoto lixdankii iyo hadday noqoto two thousand seventeenba soomaaliya wax uga abtirsan kara arrintan inaanay lahayn marka labada dhinacba uu xabaddiisa ka riday waxaa taa dheeraa si yaroo qurux badan oo aad moodo luqad farshaxan ay ku qoran tahay in uu bilaabay waxaan idhi the beginning of a new conversation wadahadal cusub oo ummadda soomaaliyeed ay ku wada hadlayso dhowr jeerna anigu gaar ahaan aan kaga dhawaajiyey oo ah soo afjarka joogitaanka ay joogaan ciidamada amisom isagoo arrintaa ku xidhaya in soomaaliya diyaar ay ku tahay in laga qaado cunaqabataynta hubka isla markaana gacanta ku haya ama jeefka ay ugu jirto iskaashi ballaadan oo isaga iyo dowlad goboleedyadu ay ku heshiiyeen sidii ay u qarmayn lahaayeen ciidamada hubkaana loo baahan yahay isagoo markaa qodqodaya durayana kuwa diidan in soomaaliya hubka cunaqabataynta laga qaado islamarkaana u abiil garaynaya ama abiil u jeedinaya xoogaga jecel in soomaaliya dib u soo noqoto gaar ahaan madaxa u n ta sidii looga caawin lahaa sarbeebtaasina aad bay u qurux badnayd gebagebo meelo godoloolo wuu lahaa madaxweynuhu oo sidaan ku sheegay dhaqaalaha modelkaa dhaqaale ee awalba laga quustay uu dib ugu noqday isagoon aada ugu nuuxnuuxsan sovereign ama territorial integrityga soomaaliya somalilandina giddi aan sooba hadal qaadin waxay ahayd arrintaasi yar ilduuf laakiin all in all markaad isku soo qaado anigu waxaan u bixiyey shirkii london waxa la ilaawi kara iyo waxaan la ilaawi karin waxa markaaba la iska ilaawi karaa waa nacnacdii reer galbeedka iyo dalalkani ay noola yimaadeen ee ahaa soomaaliya mar labaad waxaa loo ururinayaa malyuumaad haddaanay noqonba balyonaad sidii loo gargaari lahaa waxaa beriba waa sida biyaha ayay u kala duulayaan mana xasuusan doono dhowr bilood marka laga xigo waa haddii sidii jidkii hore ay maraan haddaanay isbedelin waxa aan la ilaawi karin qaybta hadalka bisinka lahaa oon in badan ka figayay farmaajo madaxweyne farmaajo in ummadda lala hadlo isla markaana ummadda loo sheego si ballaadan in iyadu gacmaheeda iyo faraheeda ay ku dhisan karto dalkeeda nin gaalo oo yuruba oo shalay dhacay berrina dhacay maantana dhici raba inaanu dalkan dhibaatada kasoo saaran marka insha allah waa akhrii doontaan maqaalkaasi markuu soo baxo oon anigu rabay uun inaan ummadda soomaaliyeed la qaybsado sidaan u arkay hadalkii madaxweynaha intiisa badan qurux badnaa isla markaana wax badan oo xoog badan aanan saarayn waxaan laynoogu ballan qaaday taa wax hore oonu mar hore aragnay ayuu yahay waana mahadsantahay
raaxsade waxaa jirta tobankii bisha si lagu qabtay safarada talyaaniga lagu gudaansinayo guradii yurub in ay ka sheegeen yurubiyaanku inay muxuu ahaayey waxaalla wixii mashruuc iyo waxaalla waxay u qaban jireen soomaaliya inay hadda wixii ka dambeeya dawladda federaalka u mari doonaan magaalada qorsheynta wixii mashaariica loo marsiin doono laakiin ayagu aan toos aanay sidee walba u qaban jireen u qabanayn taasina ay muujiyeen doodnimada soomaaliya dib usoo laabatay aan moodooyin soomaaliya rabta inay waxaada gacanta ku maamulato
wallaahi waan arkayey weliba arrintaas laba weji bay lahayd weji waxay ahayd labtabka soomaaliya ku dhacay inuu ahaa in aynu u ciidnay maalintii la sameeyey unuga isutagga reer yurub foolxumo aada u foolxun oo tusaysa sidii berigii boqoradda ingiriiska aynu ugu heesi jirnay markii gumaysiga lagu jiray in maanta muqdisho looga ciiday taas khalad bay ahayd tan kale oo gaar ahaan uu goobjoogo ka ahaa wasiirka qorshaynta gamaal xasan oo ay ballan qaadeen e u-da in ay hadda kadib si toosa ula xidhiirayaan dee waynu uga fadhinaa waxaa laga yaabaa sida maxamed madaxweynaha farmaajo maanta uu mise shalay interview uu siiyey tiibiyada soomaaliya uu ka sheegay in ay noqonayso war idinku wada hadla wada heshiiya waxaad ku heshiisaan baanan ogol lahay isla markaana ay yidhaahdaan dowladda dhexe ayaa wax kasta lasoo marinaya waa haddii madaxweyne farmaajo dowladdiisu ay kasbato dowlad goboleedyada idonting in la qasbi karo i think haddii qasab ay timaado fafaraan kan kii hore ka xun baa imanaya laakiin assignmentiga madaxweyne farmaajo u yaalla waxa weeye kow inuu kasbado madaxda goboladaas laba in inta ay isku noqdaan iyagu ay qorshahaa la sheegay waayo marka wax kasta la xisaabtamo madax banaanida soomaaliya dila soomaaliya taallaa ma taalla garawe oo ma taalla kismaayo meel lama taalla dila soomaaliya taallaa waana og yihiin madaxweyneyaasha goboladu waana saxeexeen awooddana saasay ku haystaan marka arrin xun ma noqonayso laakiin de waxay u taallaa inay ku careeyaan ma aha oy qolyahan federaal diidka ah inay ku raaligeliyan ay yidhahdaan wata waa idiin soo dhicinay waxaad doonaysaan maya waxa weeye wax labada dhinacba ay ogol yihiin inay la yimaadaan haddii kale laga yeeli maayo i don't think inay ka yeelayaanna dowladuhu laakiin weligeedba marka si official loo wada hadlayo talada halka ugu dambaysa dee waxa lahaa dowladda dhexe
waya faysal maxaad ugu dasmaanta cashir caw tiraahdo soo dardaaranta ama kula tali kara
wallahi waxa weeya lay madaxweynaha maxamed cabdilaahi farmaajo waa laga yar dayriyey sida sheekadu haddu tahay oo ogtihiin idinba reerkii laga filanayey iyo ereyadii uu ku galay kambaynka awooddana uu ku helay ummadda soomaaliyeedna ay ku taageertay dhaliilo badan baa ka soo baxay isagoo lagu dacweynayo xuniyo been ha noqotee nepotism waxaa la yidhaah ama nin jeclaysi iyo kooxo jeclaysi isagoo dowladihii hore uu canaanan jiray tu ka ballaaran oo ka ka wasaarada badan isagoo lagu canaananayo in uu bimacni dowlad dad wasiiro qaarkood oon u qalmin shaqada technocratka isaguu sheegayo inuu intaasoo dhan lagu canaananayaa jira laakiin in loo sadbadiyaa fiican oo runtii waxyaabaha aan tilmaamay anigu gaar ahaan waxa weeye waa madaxweynihii ugu horreeyey isagoo adduunka la hadlaya si cad u yidhi aniga iyo prime ministerkayga iyo wasiiradaydu wuxuu ninkaasi tusay inaanu talamarootis aanu meesha ku jirin laakiin waxa la yidhaahdo teamwork humble waxa la yidhahda nin u ogol ninka kale ee la shaqeeya ama qofka dumarka la shaqeeya guusha ayuu ayuu ayuu muujiyey in uu rabo inuu noqdo ku ballan qaadayna waxa la yidhaahdo nin keena isbedel in uu jidkii uu inoogu ballan qaaday ummadda soomaaliyeedna ku taageertay looguna kaandayn gareeyey inuu ku joogo ceebtan iyo canaanta lagu sheegayana sida ugu dhaqsaha badan inuu madaxweynihii isaga maydho dadkiisana tuso inuu dadka u siman yahay ayuunbaa meel fiican aynu ku wada gaari karnaa
aad iyo baan kuusalaaya boqolkiiba boqol aad iyo baan kuusalaaya faysal safar salaama kuleeya waa dhagood iyo golaha nineteen sixty iyo weliba fadhiga washington leeyihiin sida finlanda iyo saadaal iyo weliba arrimaha iyo golaha nineteen sixty baadka aad iyo baan kuusalaaya taasi soo noqonkaaga dambe haddii ilahay awda golaha safar salaama adaa mudan walaal thank you